halkan waxaa joogay agaasimihii dhallinyarada aad baan u fiirinayay dawladda maanta joogta oo hadda saddex jabsanaysa weli meel keliya ma uu sheegan oo ay dhallinyarada u qabteen ama tahriibta laga qabtay ama markaa sidaa u soo baxdaan maxaa laydin hayaa muu odhanin toban arday baan u qaadanaynaa wasaaraddeeda muu odhan waxaanu samayn doonaa hadda laba sananood u hadhay waa lix boqol oo cis waxaanu samayn doonaa dee mooyinku u samayn doono garan maayo waxaase ka macaanay inuu yidhaa alla ilahe toban inama iyo laba labaatan hablood baan maanta shaqo u hayaa iyaa ka fiicnaan lahay kolkaa waxaad moodaa iminka habluhu kale guryahay shaqo ka helayaane xagga inamada haddaan eego nin walba iminka wuxuu ku fikirayaa talow haddaba barataye maxaad qaban barataye halkeed la tegi min fadlakum waxaan idinka codsanayaa haddaad baratay halla tahriibin waxba kaama horreeyaan dhimashaa kaa horraysa isku day inaad dalkeedna wax ka qabsato nin xildhibaana oo qabiilo la yidhaahdo ood wada og tihiin yaa shar habeen dhaweyd hargeysa in lagu dilo la damcay ilaa iminka isagoo ninkiis caddeeyu yidhi anaa doonaya inaan dilo inay laanka soo qabanay taa waxaa la mid ah qoladii jariidadda lahayd ee habeenka lagu guday ee laga aamusay marka marka xildhibaan nabadgelyadiisa la sugi waayo maxaad u malaynaysaa adu inaad adigoo telefonyan sito oo suwaqaa iska sawirfula gurigiini ku socda oo iska hadlaya nabadgelyadaa sida u sugi karaa xildhibaan baa la sugi karin markaa taa waxaan leenahay dawladdeenna waxaan ka codsanaynaa in ay nabadgelyada sugto si aan ummad u noqonno kolkaan leeahay nabadgelyadiiyo daacadnimada way isbarkan tahay daacadnimadana waxaad maqasheen eerboortka hargeysa danyimado kusoo degi lahay baad maqasheen dawladda waxaad ka maqasheen etoobiya airline way soo noqonaysaa inay ka imanaysaa ilaa iminkana ma hayo hadalkaasi daacad ma ahayn waa in ummadda daacad loo sheega wax daacadoo runa in loo sheego weeye waxaa kaloo jirtay in qolada ruoda loo baadhaysay xagga mariga laga soo qaqabto oo la daadiyey iyana waxaa la yidhi way soo noqonaysaa oo general energy baa la yidhaha daacadnima ma jirto taana weli maayo markaa dawladdeenna waxaan leenahay daacadnimo iyo nabadgelyo ayuu dalku meel ku gaadhi karaa daacad iyo nabadgelyo iyo sinaan iyaan ku heli karnaa muxuu ahaa ictiraafkaan raadinayna intaasaan ku heli karnaa idinku haddaad dhalinyarku tihiin waa mustaqbalkiinni waa dadnimadiinni waxa weeye inaad ka war haysaan tallaabo kastay dawladdu qaadayso waxaan aad maanta ugu farxi lahaa wasaaradda waxbarashada ee idinku faanaysaa hadday maanta odhan lahayd iyada kudadaadu shan qof baan shaqaalaynayna hadday odhan lahayd iyada kudhadeedu maxbay ahaan lahay